magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ayaa lagu qabtay shir looga hadlayay wax ka qabashada xalka waara ee barakacyaasha galmudug shirka ah ayaa waxaa goobjoog ahaa wasiiro maamulka gobolka galgaduud iyo qaar ka mid ah maamulka degmooyinka galgaduud ugu horeyn waxaa shirka ka hadlay wasiirka qorsheynta galmudug axmed cali maxamed kaas oo sharaxay ujeedka kulanka aada bay farxad noogu tahay inaanu muddo halkan aan u fadhino qaabkii qorshihii aan u deji lahayn habkii looga bixi lahaa i d b ska long time iska ah oo muddo dheer iska jiro i d b in loo helo xal waara in loo helo hanaankii qorshaha iyo doodeedii inaan halkan muddo aan u fadhinay waxaan aada ugu faraxsanahay inay dhammaan qaybihii ay qusaysay ay shirka ay wada joogaan waxaan aada ugu faraxsanahay inaan deji doono balaankii rasmiga ahaa oo stateka maaragtay uga bixi lahaa hanaankaas inaan halkan kusoo bandhigi doono oo ku diyaarin doono gudoomiyaha gobolka galgaduud xilmi cali ganey iyo qaar ka mid ah madaxdii kasoo qayb gashay kulanka ayaa dhankooda hadallo ka jeediyey barnaamijkana waxaan leeyahay xismoo badnaa annaguna haddii aan nahay galmudug waxaan ku saaraynaa inaan qaybta aan leenna aan ka qaadano wasaaradda galmudug iyo wasaaradda federaalkana waxaan leeyahay waa mahadsantiin sanka runtii muhiimku loo yahay degma ahaan barnaamijka halkan looga hadlayo xalka waara ah loogu sameynayo dadka ay dibiyaash ku nool caabudaa waxay ka mid tahay meelaha ugu badan ay dibiyaashu ay ka jiraan dad kaamanku ay ka jiraan dad badan oo soo barakacyaalna ay ku nool yihiin oo qiyaastii kula dhow boqol kun oo ruux insha allahu tacala waxaan rajeyneynaa in ay dad badan oo dadkaas ka mid ah ay jaanis ka heli doonaan barnaamijkan asaga markuu hirgala hadduu ilaaha yidhaahdo waana annagana degme ahaan waxaan diyaarinay waxyaabihiina looga baahnaa wixii hadda nagu dhimanna waa sii diyaarin doonaa sida dhulkii oo kaleeto asoo documentiis oo dowladda hoose ay leedahay oo diyaarsan meel ku habboon ah waxaan mar labaad rabaa inaan ka mahad celiyo kulankan oo maanta ay nagu soo biireen madax sarsare oo ka socota hayadaha yuunka ka maamul caasimad ahaan muhiimad gaar ayay noo leedahay kulankan maantana madaxda waxay indhahooda kusoo arkeen barakacayaasha iyo nolosha jirta iyo meelaha ay joogaan waxaan la diyaarnaha annagu cadaad ahaan wax walba oo lagu gaari karo halka waara dadkaas qaxootiga lagu gaarsiin karo waxaan ka qaadana dhinac walba nooga aadan amniga sidii bulshada loogu dhex dari lahaa dhulkii waan awal diyaarinay waxaa kaloo annaga noo dheeriyo rabnaa in iga gaarana lagu fiiriyo saacad walba waxaa imaanaya qaxa ku saabsan dadka shabaabka soo barakicinayo kuwan haddaan halka waara u sameynano soo horreeyey kuwo kale ka daba imaanaya annaga ka maamul degma ahaan gaalkacyo gobolka mudug waxaa ku nool qaxootiga ugu badan lays odhan karo gobolkan ama gobollada dhexe waxaanu diyaar u nahay inaanu gaarsiino halka waara si ay bulshadooda uga mid noqdaan